ciddan soo hoos galaysa qaacidatu lkubraa alyaqiinu laa yusaalu bishak qaacidadaasi waxa weeye alaslu alcadam alaslu alcadam sida asalka ahi waa cadam shayga inuu joogiyo inaanu jirin inaanu jirin baa asal ah usuushii buu gelayaa markaa halka oo markaa alaslu alcadam alaslu fii kulli xaadiثin taqdiiruhu biaqrami الzaman alaslu fi alashyaai alibaaxa alaslu fi اladaaci الtaxriim alaslu fi lkalaami اlxaqiiqa qawaaciddaa wad asalka ah ayuu tilmaami doonaa markaasuu kusii xigsiinaya asalkii iyo daahirkii oo iska hor yimid haddana qaacidadani cinwaan kalena way leedahay farcigaahi alaslu fi sifaati aw alumuuri alcaarida alcadam cinwaankaana way leedahay alaslu fi sifaati aw alumuuri alcaarida alcadamu sifooyinka ama arrimaha soo darinaya shayga kusoo kordhaya jiritaankooda iyo la-aantood waxaa asala la-aantood tusaalahaad kusii garan kadaalika sidaasoo kale waxaa ah oo markaa isaguna qawaaciddaa soo gelaya fiimaa qacaduu sida ay qaacideeyeen culimmadu marka la eego al aslu lcadam waa qaacida iyana facrif waxaad garataa furuuca maa yejii waxaa imanaya furuucdiisa iyo wamaa qudima shayga lasoo horumariyey qawaacidda imanaysa iyo qawaaciddii hore u socotay furuucdooda kala garo wa minhaa buu ku yihi masel furuucdaa waxaa ka mid a ama amtiladiiba caamil alqiraad iyo maaligkii baa isqabsaday oo waxa uu leeyahay ninkii dee baabulqiraad waad garanaysaa waa ninkii oo idhaahdo inoogu shaqey adduunkaa markaa waxa uu leeyahay ninkii ku shaqaynaya lacagta waday lam arbax maan libin maan de wax faa'iidaa maan helin bu war waad heshay buu isaguna leeyahy waa la isku qabsaday markhaatina lama haya caddayn markaa waxaa loo rumaynayaa oo ku dhaaranaya ninka la idhaha kuma caamilulqiraad ninka caamilkaa ku dhaaranaya shaqaalaha sababtaa in faa'iida jirtiyo inaanay jirin de waxaa asal ahayd inaan faa'ida jirin wa minhaa low habata calayhi daynun biiqraarin aw bayinati fadacala daawil ibraafa alqawlu qawlu qariimi lianna alasla cadamu dalik dayn baa ninkan lagu lahaayo iqraarkiisay ku sugnaatay oo waxa uu leeyahy waa la igu leeyay dayntaa hase yeeshee eh wuu iga saamaxay ama waanu celiyey waa mid ama markhaati baa ku sugay ninkaa hebel in lagu leeyay gashiga ah markii ay ku sugnaatay buu leeyahy waanu celiyey ama wuu iga saamaxay ninkii deynka lahaa unbaa laleeyahay ku dhaaro si lagugu xukumo qowlkiisaa loo rumaynaya lianna alasla cadamu daalik asalku waxa uu ahaa inaanu u celinin gashigii mar hadduu sugmay asalkii wuxuu ahaa inaanu celinin waaya qaala alasnawiyu halkaa ka sii dambaysa ikhtalafa aljaani ikhtalafa aljaani waalmajniyu calayh waxay u eg tahay ikhtalafa un haddaanu luqatu akalun iyo albaraaqiit maraynin waxaa iskhilaafay jaanigii iyo iyo kii majniyu calayhiga ahaa ama weligii dee haddaan meeshii aanu joogin ninka la idhaahdo majnuu calayhi fii rafci alxaajisi bayna muudixatayn fii zamanin yumkinu fiihi alindimaal falmusadaqu aljaani lianna alasla cadamu lmudiy nin baa bud buu qaaday ama bir buu mid ku dhuftay halkaa madaxa laba meelood bay ka daloolisay oo markaa hilib xoogaa ay dee u dhexeeyo kala laba nabaroo cad u dhexeeyo ninkii dabeetana waa loo warramay nabarka geyste waxaa la yidhi sidaa hadday ku bogsadaan laba muubixaa laga soo qaadaya waa mid waliba shan halaataha intaa udhaxaysa intaanu bogsan haddii aad ka jartana waa muudixo keliyahu oo muudixada laa yakhtalifu qadruhaa bilkibari wasiqar ama ha weynaatee ama ha yaraatee madaxoo dhan haddii kala barhsaanta laga saaro ee cadka laga saaro waa iska shantii halaadun haddii maxaad lagu dalooliyana waa shan halaadun markaa ninkii kolkuu farsamada hogay ogaaday buui balaanku daweeyo dabeed xaajiskiibuu maqaskaga jaray intii labada nabar udhexayso shan halaadun ha noqota buuri waa intaanu bogsansa laakiin haddii uu bogsado hadduu bogsado oo dabeetana uu idhaa xaajiskii baan ka qaadaya waa saddex nabar markaana oo labadii nabar ee hore iyo dee kan uu ka dhex qaaday saddex shan iyo toban bay ku noqonaysaa markaa markaa kan majniyu calayhiga nabarka lagu dhuftayna wuxuu rabaa saddexda nabar inuu helo kanina wuxuu rabaa meesha nabar keliya noqoto shan halaad oo keliya meeshii baa muran ka dhaca wuxuu leeyahay goortii aad xaajiskan qaaday saa u faruurtay waxay ahayd qabla alindimaal bacda alindimaal baa la intii ay bogsatay kadib ayay ahayd sidaa awgeed saddex nabar baan kugu leeyahay kanna wuxuu leeyahay maya falkan goortaan sameeyey waa intaanay labada nabar bogsan sidaa awgeed waa shan halaad waxa la igu leeyahay marka asalku waxau ahaa cadamu lmudiy waktigan inaanu tegin oo meeshu aanay bogsanin ba asalahay waa laisla waafaqsanya meeshu inay bogtay way bogsatay iyo may bogsan qabla albogsi wa bacda albogsi baa laysku hayaa asalku waxa aha inaanay bogsanin markaa waxa ku dhaaranaya jaani halkaasuu ku hadhaya marka akala acaama kayrihi wa qaala kuntu abaxtuhu kunta abaxtahu lii waankara almaaliku sudiqa almaalik lianna alasla cadamu libaaxa ninkani wuu iska galay hodheelkii oo markaasuu intaasoo wasladood ku dhuftay dabeetna waxau idhi adigaa idhi qadeh maanta kan kalena waxau idhi maya maye waxba kumaan odhan lacagta iska bixi dee asalkii kolka loola noqdo waa inaanu u ibaaxaynin baasala inaanu u ibaaxaynin baasala markaasoo isna carab laalaadiskiisii ayinbu isiri kan waxbaa ka soo jeeda markaa uu ku lugo-ay qaacidadaas amtiladaasi kuwaasay noqonayaan kadaalika sidoo kale waxaa fiimaa qacadu alaslu lcadam dee cibaaradaa kale ama cinwaankaa kale leedahayna waynu sheegnay alaslu fi sifaati aw ilumuuri alcaaridatu lcadam facrif furuuca maa yejii furuucda iman doontee qaacidadani leedahay aqoonso wamaa qudima qawaaciddaa la horumariyey furuucdoodana aqoonso alqaacidatu alkhaamisa alaslu fii kulli xaadiin تقديره بأقرب الزمن وقاعدة ذا والأصل في الحادث سيغا سود الريوح وصلة أن يقدر إن لقو قدره بأقرب, ال... بأقرب الزمان زمن كوقوله فيما قرروا مركا إن جرينا فيما قرروا سلا السجان ده تين رعلو مركا أن يقدر ديوحونا هيد ألف كاينانو دقينه ومركا ت... fadxada un dhigo iyadaa waa la garan lahaa markaa khuruujkaas xarafkaa khuruuj baa la yidhaahdaa in uu maarag joogo waa laska fahmaya alaslu fii kulli xaadiثin taqdiiruhu biaqrabi zaman cibaaro kalena way leedahay alasl idaafat اlxaadis ilaa aqrabi awqaat alaslu idaafat اlxaadis ilaa aqrabi awqaat misaalku kuugu sii cadaan waa fiqiyo had iyo jeer misaalka la-aantii lama fahmo furuucdeeda waxaa ka mida ninkani maradiisiibuu ku arkay mani ixtilaamna muu xusuusanin waxa waajib ku ah inuu maydho soona celiyo salaadihii u dambeeyey ee hurdadii u dambaysay salaadihii ka sokeeyey hurdadii u dambaysay salaadihii ka sokeeyey ayuu soo celinaya maradiisii dee markuu eega wuxuu u gartay mani buu u gartay ee astaantii wixii o dhan kolkuu wada eegay ixtilaamna muu xusuusnayn dee markaana waxaa laga yaabaa inuu joogo cishaayigii oo kale hurdana waxaa ugu dambaysay xalay duhurkii maanta iyo casarkii iyo maqribkii intaasaa dee hurdadii ugu dambaysay hurdo ahaan ka sokaysay intaasunbu soo celinaya markaa xaadid ka yimid oo ah manidaa uu arkay wuxuuna laga soo qaadayaa waktigii ugu sokeeyey lama odhanayo waa intay dhowr cisho ka hor tahay oo ixtiyaad ahaan dhowr cisho ka hor talaadood qabdee ma odhanayo ee nawmkii ugu dambeeyinbuu ka soo qaadanaya dabeetana waxa uu la imanaya yaqiin ahaan waxa weeye wixii ka dambeeyey waxaa kaloo ka mid a ceelkaasuu dee ka weysiiso markaasuu tukaday jiir ku jira ayuu arkay markaas salaadihii uu yaqiiniyey ee uu ogaaday in uu inay ka dambeeyeen intii jiirkaasi ku dhacay unbuu soo qadaynaya tii uurka lahayd buu caloosha ka laabo ilmaha ka soo dhacay muddo ayuu ilmahaasi iska sii joogay isagoo aan xanuunsaninba oon wax xanuuna qabin ayuu iska sii noolaa dabeetana wuu dhintay ma magdhabayo sababtuna waxa ay tahay alaslu idaafatu alxaadisi ilaa aqrabi awqaat oo waxaa la leeyahay markaa shay kale ku dhintay sababta keentay geeridan kol haddii ilmihii uu mar caafimaad helay waa aafo kale ee aafadii hore maaha laba aafaa jira oo taa hore way muxaqaq bay ahayd ku kalena waa muxtamil hadday in balaayo kale ku dhacdaa muxtamila taa wuxuuna laga soo qaadaya inay balaayo kale ku dhacday لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر لأسوي وإلمه صنعت لكن عاصمات مداه أحلى كرنا يين ورطا أمثلة دون الدواك ويالها مركا حادث كي يمد هديه لغا حادث هاي كأصف كيما لراعية ولا سلفت حادث أن يقدر بأقرب الزمان فيما قرروا فيما قرر سيدا الله سبحانه مركا ينرعان عبارة كلنا وإلا هذا مركا قاعدة والأصل في الأشياء القاعدة السادسة قاعدة ذي اللحات السوهس كليس قاعدة الله يراضه اليقين لا يزال بالشك وعسوهس كليتهم والأصل في الأشياء أشياء هذا انشرا وحاو أصلا الإباحة إن يسكب النائهين إلا إن دل إنه تسيم ويانه للحضر شيء ممنوع لمديس دليل قبله دليل مقبول هي إنه حرانمدي تس... حرانمدي تفسير موية أشياء له وحاو أصل إباحه فسنا واقع إلى كلام واي مركا مسألة نيضة علماء الصدح قول بكله لبا قلوي كور جدان قلنا ويردح لحاليه قلنا أوه الرئيس وكم الشيخ الرجحي مرتا وحاب لبا ريموت بكسور ريبيسا أشياء له ميد أوه الرئيس وحوي الأبضاع الأصل في في الأبضاع التحريم قاعدة وصوة دوية أصلا وكسر ريبية وضعياش صمرك وده النكاح يوحي فروج كتعلقة وحواصلة تحريم فلا قصور ريبية هلك وعسلوا يدنا نقصور ريبية عبادات ويدنا وحواصلة التوقف ما يدو عبادة دي مجلسة إذا حدث بقف كوحو دونين ودحسن أيوه وفلقوا دولة عبادات دحيلة وفلينا ولا قسوا الريبية مركوا توقف عبادات نبضع الرموت باكسوا علي صدح قول بيدا العلماء اللي هنا قاركود وحا إليهين سيدان شيخو وشيغي دليل تسيح على أن مدي سموه يعني شيء ولبا وين مباح إنه يهي بيدا وعلي مركا سوق قادنا يعني أدله أنا قول كده علماء بدين دليل كوهر يا وآيتي لهي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميعا حلا وحلو كنا ولا دم بيدين أبورا إن كدر استدلال كنا ولا بدنا إلهي إنه ما نش إنه ما نشأ إنه شيء إنه سمي وأعلى الامتنان الإباح بنانين بنانين تا إلهي إنه بنانين تا ساسا امتنان كي لقى حلقة فايدة سنة يا مادام وإلهي إنه ما نشأ كتير إنه شيء إنه واحد مد اللباد رب وحول خلق لكم خلق لكم لامتا سنا waxay tusinaysa xag carabi ama ba ay u badan tahay ba mulki wax la ila mulki bahaansho ee radio li fulan al kitab li fulan marka macnaa u leeyay idan hadii aynu leenahay waa inay mubaax noo tahay دليل كلباده ay soo qaateen waxa weeye qowluhu taala qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق سورة الأعراف آية الذي صدق مركا يا حرام يا ري وإن لها لا إلهي من باو حرام يلك لا شيء دليلك تحريم كدقية طيباتك يزينة دا إلهي وأطوامها أسود تي أصوص علي مركا حرام لقدقية وإن دليلها هي آية الستحاتنا وحوي يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهلا لغير الله به سورة الأنعام بقول يشني أفرق مركا أصلي أصل كي أشياء هذا إلى هاي بوح إباحه كده آياتها wixii muxaramka ahaana mustana buu ka dhigay mustana oo wixii waxyigaaniga la isiiyey shay xaraama kama helayo oo uu qofku cunayo ilaa inuu ku wen yahay mooyaane markaa mustaniyo mustana minhugii must mustanihi unbaa markaa noqday kii lasoo reebay mustana minhugaasna waa asal bay leeyihi xagga axaadiista haddii aynu u baydhno waa ka sheeku ka hadlaya قواعد فرع أنا مو سوق قادم سنين هذه يشار أدلة دورة لكن تخلاف كتير أو جد بكر خلاف كذوي ما حل الله فهو حلال وما حرم الله فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن ينسى شيئا أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بسند حسن درجتي سنة حسن كاسين كتل ما بين مرض كوة تخريجين يوضا وروى الطبراني أيضا من حديث أبي ثعلبة إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها وروى الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخط والسم والقرى فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما أفي عنه وحكى الله إساقنا كمده حديث البخاري كتبنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة هاودا بوين ضد قصة شيء ويدي عن حرام هين إذا كان السؤال ويدي أو غير حرام لو غيره قارب أولي أصل كونه مباحية من السنة دليل عقلي هنا واسر هذا إلى هذا يستغنى الله توقعا للصبر والتفصيل كالتمهيد مركع عياد يشير أدلة ذا خلاص شيغان أي راعيان استغنى أما يسهري في الله وضع إلى هاي أشياء ذو أبو ري لضمذون لحكمة ولغير حكمة مركع لغير حكمة يلو أبو ري يبا ما شوي كبح هو أهل أن ماشي كتير لغير حكمة يلو أبو ري لحكمة مركو أبو رينا لنفعه ولنفع الخلق إنه مدون أبو ري أيه نقني لنفعنا ماشى متى الله ومطهنا إذا مركع لنفعنا أيه أبو ري رب تبارك وتعالى سلا وجد بيدنا القاعدة كلا سير عيانية قاله إن الأصل في المنافع الإباحة يا ما لقوا انتفاع يا حواصلة إباحة ماشى قلا وقلا الشعبي ashyaada waxa u asalay bax xiriirkaa kalena way sii raaciyeen markaas galada la isku haystaana waa shaygii maskuutu an maskuutu canhuga ahaa ee laga aamusay wey qowlka kale waxa uu leeyahay alasu fi lashyaa ataxriim waxaanay soo daliishadeen biqowlihi tacaala walaa taquluu lima tasifu alsinatukum alkadib hada xalaal wahada xaraam marka at-tahlil wa at-tahrim ilaahay xaqiisu u celi dadku inay midoon iska xalaashadaan ma aha ilay dalil aqli yana way keenana waxa ilaahdeen at-tasarruf fi milk al-ghayr la yajuz at-tasarruf fi milk al-ghayr la yajuz ilaahay marka culimadu dabeed akthar koodu oo adilada badmayde hore soo qaadanaysay sidaa kama harineen way ka jawaabeen aayadda iyo daliilka caqliga ay soo qaateen labadaba marka u horeysa waxay yidhaahdeen dee annagu waxna maanaan xalaalayn waxna maanaan xarimin laakiin adiladaas ayaanu soo qaadanay ee muujinaysa shayga mubaaxa inuu muxaram noqonayo inuu noqonayo xalaal ma uu noqonayo alabta filashyaa libaax adiladaasaan usoo qaadanay bay مدة كلا آياتنا سودري شتنا إلى هؤلاء ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام إذن كابي دليل إذن قطع وإلى هؤلاء حولي تحليلية تحريم هالصميننا شيء أو أي شيء مباح أن أها مسكوت عنه قاها أو أيضا أهينين دليل حرم يا بيدك حرمتين بيدا إذن شيء مسكوت عنه قاها إنه حرام يعني دليل لما هي إذن مركا إذن كي بابا قلي بيدا يعني دليل كالفتيس التصرف في ملك الغير تانا waxay kaga jawaabeen waa adoomaha bay yiraahdeen oo arrinkoodu uu ku bilaysan yahay ee bidarab yaan marka een la yalxaq bihim darab yaan dibata adoomaha u soo gaarin ayaa waxyaaba amlaaktooda la yiriyaa lagu tasarrufi ka ilaahayba ma hakaas laga hadlayo qowlka saddexaad waa ka uu hadal yar waxa uu leeyahay at-tawaqquf shayga maskuutu canhuga waa in laga aamusa markaa jumhuurtu kaana way usii jawaabeen waxay idhaahdeen marka la eego tasarufaadka oo dhan wixii qofku uu samaynaya ama waa shay jaa'isa ama waa khayru jaa'is bay idhaahdeen wax laga aamusayaa ma jiro sidaa awgeed dadki ama way ogaanayaan oo cilmiba u yeelanayaan ma jaahilunbuu qofku ka noqonaya imaa caalim aw jaahil inuu qofku yahay mooyaane shaygu kolle xukun buu leeyahy xukunkiisi waa in la siiyaa marka qaciidada hadalkaa yar oo ku jira awgeed si aynu intaa ku dhaafno waxyaabaha masel soo gelaya waxaa ka mid ah xayawaanaadkii annahyi markaa xalaalaynaya mid xaaraantinimeynaya mise aanu ku soo aroorin waxaa ka mid ah annabaatu lmajhuul tasbiyatu nabaataadkan dhulka ka baxaya aan la garanaynin magacii yaa la garanaysa laakiin culimadu waxay qeyd bay raacinayaan haddaanu darar lahayn bay ah isa laakiin nocotin uu leeyo cerka ma uu marayo qofku marka uu cuno ama uu silalaanayo kuwan dadku ay dee ku sakhraamaan iyo kuwan kale marqaanka ku sheegaan iyo waxaan oo dhan marka la isku daro iyo kaa markaa dee qofkiiba dilaya ama dad baa ilaa waxbaan isku daweyna iyaguna cuno oo dabeed ku dhinta waxyaalahaas iyagu darar bay leeyihin kuwa maya waxaa kaloo kamid a masel mas'alatu zaraafata ay idhaahdaan bahalkaa zaraafada maxaa lagu idhahdaa geri miyuu ahaa xalaal baa mise xaraam iyaduna xilliga undhe qaacidada halkaas aynu ku dhaafnay dhowrkaa misaalla ka qaado alqaacidatu asaabica alaslu fi labdaac ataxriim alaslu fi labdaac ataxriim budciga dumarka waxa u asala inuu xaraam yahay xilli iyo xalaal marka la eego xilli iyo xaraam xaraamtaa u asala qaacidada markaa waxay noqonaysaa mustafnaa min alula taa hore mid laga soo reebay kamaa yuqaalu sida loo yidhaahdo alaslu fi labdaac alxadru wey mutlaqan iyadoon la kala qaadin bilaa difaac oo hor joogsanayaana aanu jirin markaas ama horjoogsi la-aantii ayay markaa noqonaysaa mid aan banaanayn asalkeedu waa saas wey faidaa taqaabala fi lmar'ati xillun wa xurma gulibat ilxurma haddii ruuxii dumarka habarma xalaal baa mise maaha loo kala garan waayo asalkunbaa loo cuskanaya asalkuna waxau ahaa waalaslu fi labdaaci alxurma xaggaasay u baydhaysaa marka haddii taa aynu nidhi ijtihaad ma geli karo ruuxii dumarka ahayd ee maxramka ahayd ee ku dhex darmatay qaar mubaax waa marka ay maxsuuraad yihiin bay ku qaydaan binisbati qaryatin maxsuuraat liannahu laysa aslu libaaxa xataa yata-ayada alijtihaadu biistisxaabi oo haddii ay dad kooban yihiin inuu mid un ka qabto oo idhaahdo taasun ka dhig kuwii xalaashay ahaa iyadoo mid maxramkiisiina ay ku dhex jirtay bila iyadii ku hagaagtay waa la diiday taa oo wixii yaqiin ku sugnaaday yaqiin unbuu ku kor noqon karaa waa sidii salaadii salaadaha ka dhex gashoo kale laakiin haddii ay badan yihiin way ka soo reebeen wainamaa jaaza nikaaxu fii suurati kayri lmaxsuuraati ruksatan min allah haddii ay badan yihiin oo ummad badan ay dhex gasho isagana ay kaga xidhan tahay markaa waa laga soo reebay soo dirtay waay alqaacidatu athaamina alaslu fi lkalaami alxaqiiqa qaacidada sideedaad ee qawaacidda uu sheegay ka mida sheekhu ee soo hoos gelaya qaacidadan weyn ee kubrada ah ee alyaqiinu laa yuzaalu bishak ahayd ta sideedaad waxa weeye alaslu fi lkalaami alxaqiiqa alaslu fi lkalaami alxaqiiqa kalaamka waxa u asala xaqiiqo ma majaaz mise xaqiiq isticmaalu kelimati bikayri maa wadicat lahu ayay ku tacriifiyaan qolada balaaqadu majaaz kelimadii loo isticmaalo wixii aan loo dejiyo waxaan ahayn ama aan ku cadayn macnihiisii hore oo la gudbiyo jaaza almakaana yujiizu majaaza halkii hore la tallaabiye loo isticmaali jiray wey wa fi lkalaami hadalka dhexdiisa asluhu alxaqiiqatu wey wlxukmu oo fi lkalaami ahaaday asluhu lxaqiiqa razaqaka allahu ilaahayaa kugu arsaaqo sheekh allow calaa tawfiiqi xukunkaa waafajintiisa ama ilaahay shay sida uu jeceliye waafajinteedaa kugu arsaaqo calan buu laakiin calaamun bay ku fiican tahay ama u eg tahay calaa tawfiiq qaacidadan iyada amtiladeeda haddaynu soo qaadanno waxaa ka mid ah awlaaddiisiibuu ku waqf wa awsaa lahum laa yadkulu fii daalika walad lwalad aw awsaa lahum ilaa sax lianna alxaqiiqa lianna sma alwalad xaqiiqatun fii waladi sol waxa uhi shaygaa isagaa awlaaddaa hebel baan ku waqtay ama hebel awlaaddiisa ayaan u dardaaranay buu ihi shaygaa markaa waa kuwan awlaadu sulbiga ah unbuu xaqiiqo ku yahay laakiin kuwa uu awowga usii noqonayaa iyagu waxay yihiin waa majaaz bayna xaqiiqa maha iyagu awlaad wuxuuna la ydhaha kuwana dee dhashay ninkan isaga ahay waxa uu ku dhaartay allaa yabiica walaa yashtari walaa yadiida cabda inaanan waxba iibinin oo aanan waxba soo iibinin oo addoonka aanan gacan saarin oo uu nastay markaas taasoo dhan buu ku dhaartay dabeetana cid buu u wakiishay kuma dembaabaya bay idhaahdeen xumila lafdu cala alxaqiiqa dee markii uu lahaa inaanan sidaas samaynin isagun bay u noqonaysa xaqiiqadu waa isaga laakiin hadduu wakiil diro dee waa majaaz dariiqo aan toos ahayn buu u sameeyey waddadan tooska unbay dhaarta ku dhacaysa dadka xufaadul qur'aankaa baa niman yahoo ogaada oo waxaa ku waqfay buuhi way wanaagsan yihiin mid isagoo halkaa la turay oo ilaaway oo iminka aan xaafid ahayn ma soo gelayo lama odhanayo waxa weeyaan dee xufaadii buu ku jiraa xaafid waxaa la yidhaha dee ka ah bilficli ku ahna waaya maalkan waxaan ku waqfay buuhi calaa warasati zayd wahuwa xayun lam yasixa ninkaa isaga ah zayd dadka dhaxla dadka dhaxlaya ayaan ku waqfay buuhi rikoorhka ah kii la dhexli lahaana wuu nool yahayba markaa maba asixinba siadaas lianna alxaya laa warasata lah wuu nool yahay maxaa la dhaxay isagii baa soo taagan dee ninkan inaanu waxba iibinin oon waxba iibsanin oon waxba kirayn oo tasarufaadkaa uu ka hadhuu ku dhaartay markaasuu dabeed tasarufaad faasidahoo aan saxeexayn ku sameeyey beec aan saxeexayn kira aan saxeexayn shira aan saxeexayn ma soo gelayo dhaartaa kuma dambaabaya wey waa kuwa amtiladuna markaas ama ninkaa sayid gurigiisa inaanu gelin buu ku dhaartay waxa uu ku dhici doonaa guriga uu isagu leeyahay laakiin hadduu kiro ugu jira ama la ammaanaysiiyey ma noqonayo halkaa kaga gudub qaacidadaana way badan yihiin waxaynu markaa raacin doonaa qawaacid kale oo kolley kutubaha kale ay qoraan oo soo hoos geli doonta un qaacidadan halkan si aanu ku xusin mid weynoo soo dhaaftay iyadu siddeedan qaacido sagaalaynaysa waxaanay ahayd maa habata biyaqiinin laa yartaficu ilaa biyaqiin amhiladeedana horeaynu usoo gudubnay qaacidada labaad ee markaa iyadana tan soo hoos gelaysa dhinac marka laga eegana ta tobnaad noqonaysa waxa weeye laa cibrata lidalaalati fii muqaabalati tasriix laa cibrata lidalaalati fii muqaabalati tasriix haddii meeshii dalaalo iyo saraaxadii ay wada joogaan ama shay musaraxahoo la caddeeyey tasriixun baa la raacaya amhiladay ku caddaan ninkan hebel la yidhaahdo waxa u idmay guriga oo waxaan ku idhi guriga gurigaygaynu maanta tegaynaa iska soo gal halkana dabeeta fadhigii iyo wixii la cunayay baa diyaarsamay dalaalatulxaal meeshaa xaalka ka muuqdaa waxa uu sawirayaa ama uu kuu tusinayaa in kana martida loogu talagalay oo la iska cunayo sharaabkii la cabayey iyo wixii la cunayay uu yahay iyaday taasi jirto dalaaladaa lagu wadi karo haddii uu ku idhaahdo halkaa galoo falaastaa iska dah oo falaastaa shaaha ku jira ha taabanin oo dabeetana horta waxa yimi markaas sariixii baa yimi dalaaladii meesha way ka baxdee sariixaasunbaa la raacaya xukumkiina sariixaasu raacaya ninkii haddaba annaasu sulida limaa nuhiya canhu baa lay dadka wixii loo diidunbaaba ugu darane falaastii buu ihi maxaaba lagugu diidayaa iyadiibu ka shubtay way ka dhacdo way jabtay markaa waa lagu leeyahay falaas isagiina ma doodi karo ma odhan karo dee meesha waxaa loo dhigay in laga cabo sababtoo ah dee waxaa lagula doodayaa kale sariix sariix baa yaalay meesha mar haddii laf nahyi sariix uu yaalay maya waaya masalan inantii iyada ahayd meherkeedii ayuu aabaheed ku yidhi aba waan busaarasaday zawjka anaa ka qaadanaya la soco markaa way iska aamustay way iska aamustay dee way soconaysaa dalaaladaasi oo mar haddii ay u aamustay u diidi weyday way soconaysaa laakiin haddii ay tidhaahdo waxbaa ka qaadani war ha siinin oo uu dabeetana ninkii siiyo dee zawjii waa lagu leeyahay kaa kalena yaradii waxuun ku magacow miskiinkii isaga ahaa nin nin baa jeebka ugu riday ama agtiisuu dhigay oo adiga ale uu iska aamusay macnaheedu inuu milkeeyey baa loo qaadanaya cid kalena kulama murmi karto ee maalig isagaa ka ahoo ka arriminaya laakiin hadduu idhaahda ma doonayo dalaaladii way hadhay waxa unoo laga raacayaa un sariix ah muu milkiin shaygii mana laha ee dee ninkii baa qaadanayo cidduu doono siinaya ilan sariixan baa la raacayaa laakiin waxa ay leeyihiin goorta ay sariixani uu qaalib noqonayaa waa markaan dalaaladii xukum ka ratibmin markaan dalaaladii xukum ka ratibmin weeyaan oo masal tusaalaheennaa hore haddaynu dib ugu noqonee aynu falaasta kusoo misaalinayn ninkani kolkii hore haddaanu ka nahyiinba ee ninkii martida ahaa isagoo dalaaladii ku soconayuu shaahii shubto falaastii baa jabtay markuu kii meesha lahaa arkay inay jabtay ayuu dabeetana yidhi ha ka shubanin buu yihi markaa ama wuu ka nahiyey adigu ficilkii dhacay buu nahyigii ka dambeeyey ama xukumkii oo ratibmay oo dhacay buu ka daba yimi tasriixii markaa ictibaar male tasriix waa inuu marka hore yahay gacmo madhan waa inuu yahay tasriixu ee meel xukum ka ratibmay dee wuxal inuu usoo fikray bay noqonayso qaacidada labaad taasay ahayd afartaa tusaale haddii aynu kaga gudubno qaacidada saddexaadee tan soo hoos gelaysaa waxa weeyaan sheekuna uu ku keeni doono xagga dambe qawaacidda farciga ah la isku khilaafsanyah dambuu ku keeni doonaa laa yunsabu lisaakitin qowl walaakina sukuuta fii macradi albayaani bayaan bay idhaah nin iska aamusan hadal looma nisbaynayo laakiin meel looga baahan yahay in laga hadlo hadduu qofkii aamuso waa bayaan bay yidhahdeen waa bayaan laa yunsabu lisaakitin qowl walaakina sukuuta fii macradi albayaani bayaan nin aamusan hadal loo nisbayn maayo se laakiin meel hadal looga baahan yahay hadduu ka aamuso aamusana joogo codkiisu waa haawi waa taa aynu lahayn xeer hoosaadyada ayay meelaha qaarna dee khataaday noqon kartaa meelaha qaarna sa waaya marka haddii amhilada aynu laba faqro labada faqree qaacidada u qaybino masel meelaha sukuudka aan qofkii loo nisbaynayn waxaa ka mid a ruuxii dumarka ahayd ayaa markii la meherinayo carmalbay ahayd balaayo ninkaa hebelma lagu guuriyaabaa layidhi markaa carmal baan ahayd oo iska aamusta dee shaaricu waxa uu jideeyo markaa maamuur ahayd in idankeedu lagama maarmaan uu yahay idan markaa caqdigaas waxba kama jirayaan ee waa inay caddaysaa laa yunsabu lisaakitin qowl weeye ma ogi unba iyadu odhan doontaa marka midda kale ninkii maaliga ahaa ama adiganoo record kan leh oo halkan fadhiya ayaa mid baa soo cararay oo wuxuu idhi recordkiibuu nin ka faasaxay adiguna waad arkaysa dabeetana saakit baad haydoo waad iska aamustay waa maxkamaddu way kaaga magdhabaysaa un dee aan dee xoog wax lagu kala qaadayn way kaaga magdhabi doontaa un war wuu arkayo igamuu celinina saakit buu ahaa laa yunsabu lisaakitin qowl wey amaba wuu jejebiyeyba ninkii maalig ahaayoo alaabtii arkaya ayuu digada ka dhigoo uu burburiyey maaligiina wuu u aamusay way ka badan doontaa buu ihi dameertaasi mid geellay noqon doontaa mid geella bay geli doontaa wuu aamusay isaguna laa yunsabu lisaakitin qowl weeye ninkii itlaafka sameeyey ilaahay unbaa ka weelo waa lagu leeyahay wixii uu geystade ama adigoo halkaa jooga ayuu ninkii nin guri kiraa doonaya ayaa gurigaagii iska galay dabeerheerkiibuu ku furay wuu degey aduguna juuqba umaad odhan laa yunsabu lisaakitin qowl ayaa la leeyahay kira uu ka kireeyey aamuskaasi ma aha faqrada qaybteeda qaacidada qaybteedaa hore ama faqrada hore qaacidada amhiladeedu waa kuwaas qaybta labaad haddii amhiladeeda aynu soo qaadanay odhanaysa walaakina sukuuta fii macradi alxaajati ila albayaani bayaan meel aada loogu baahan yahay bayaan hadduu qofku aamuso bayaan bay noqonaysa amhiladeeda waxaa ka mid ah nebigoo aamuso sala allahu calayhi wasalam oo nebiga agtiisa ayaa wax lagu sameeyey muu ka nahyin oo muu odhanin jooji idan markaa waxay noqonaysaa bayaan caddayn uu caddeeyey inuu shaygaas jaa-is yahay weeye oo markaa taqriirka dee qeybta la ydhaha xadiidka weeyaan waxaa kaloo ka mid a inantii la meherinayo gashaantida ahayd wa idnuhaa sukuutuhaa buu nebigu haddii ay iska aamusto iyadoo laftigeedii waxay noqonaysaa in markaa hadalkeedii uu yahay nin baad la hadlayso oo waxaad tidhi hebelow recordkaa inaad ii soo iibiso waan ku wakiishay isagiina wuu kuu aamusay wakaaladaassaasuu ku xilqaadaya ee bilafdi inuu ku jawaabaa wakiilku sidaa fiqiga markaad u noqoto waxba qeyd ma aha ninkii muxrim buu ahaay oo uu dawaafayay dabeetana mid kuwan ra'iislayaashee dadka u xiidhaa daf la soo yidhi madaxiibuu ku dhagayo markaasuu ka jaray timihiibuu ka jaray isaguna aayarunbuu isaga dhigto u aamusay un macnaheedu waa ixir weeye muxalliqiina ru'uusa kuntii unbuu soo gelayaa markaa ilaa meel hadal loo baahnaabay ahaydoo war iga daa inuu idhaahdo ayay ahaydoo markaa uu iska difaaco si uu ugu muuqdo inuu kaasi qasbay halkaa waxaynu ku haynaa saddex qaacido ayaynu haynaa oo markaa ka mida qawaacidda soo hoosgelaya qaacidadan la yidhaahdo alyaqiinu laa yazuulu bishak taa intaynaan ka bixin tusaale afraad waxa ay sii raaciyaan oo kale alqiraa'a cala sheekh waxa la yidhaahdo ayaa jiri jiray berigii hore kana mid ahaa min awjuhi taxamuli alxadiid min awjuhi taxamuli alxadiid xadiidka hababka lagu soo qaado ka mid ahaa oo waxaa ka horaysa un asimaac min lafdi shaykh alqiraa'atu cala shaykh baa ku xig in sheekhii lagu dul akriyo dabeed isagiina wuu ku dhegaysanaya markaa wuu aamusay laba laba siyo laba siyoodba way isticmaali jireen intuu idhaahdo aqra'aka fulaan ama asamicta fulaan ayuu ku dul akhriyayaa kitaab dhan marka uu ardaygaasi dhammeeyaa buu leeyahay nacam markaa nacam kolka udhaa dee waa tasriixoo hadal ma joogo laakiin haddii uu aamuso sheekhii waa tawqiic bay noqonaysaa inuu u saxeexay oo walaakina alxaaj walaakina walaakina sukuuta fii fii mawdici alxaajati ila albayaani bayaanun baynu ka soo qaadayna qaacidada afraad waxay leedahay soo hoosgelaysa taa laa cibrata litawahum laa cibrata litawahum ismoodsiiska waxaa la yidhaha tixgelin ma leh oo ninkan isaga ahay maalan wuu wuxuu doonaya inuu qibladii qaabilo uu tukado halkii uu markaa u kacay unbuu dabeetana ama uu u yarmaleeyey unbuu iskaga bilaabay biduuni ijtihaad isagoo aan dadaal samayn oon dad waraysan oon eegin jihooyinkii xidigaha dayaxa isagoon dabadoo dee qibladii aan kuba dadaalin ayuunbuu sow meel buu ku qaylayo intuu marqaamsan intuu marqaamay unbuu i halkaaba dheh markaa dabeed waxa ay salaadiisa cad waxay noqoteen salaadiisaasi ma ansaxayso ma ansaxayso tawahum tawahumkaa darti xaqiiqaa la rabaa in wax ku bineeyo haba ijtihaad waa waayahay nin qaadiya ayaa maxkamadda horteeda waxa ugu yimi laba nin oo markhaatiyaala markaa dacwaddii markii dee duciga midacalahygii u dhegaystay markhaatiyaashiina way fureen markaasay iska tegeen ama way dhinteenba markaa dacwaddii intuu joojiyo odhan maayo odhan maayo bal dib aan ugu noqdo nimankii waxaa suuragala inay ka noqdeen markhaatigii markhaatigii inay ka noqdeen baa suuragalehe bal aan dib u arko odhan maayo qoraalkaa iyo caddayntaa kolka hore ay bixiyeen buu wax ku fulinayaa laa cibrata litawahum laa cibrata litawahum ismootiiskan uu soo geliyey marka dambe wax tixgelina ma yeelanayo ninkii mujtahidka ahaa bal intaa haddii aynu ku dhaafno laba tusaale ayaynu taa ka soo qaadanay midda shanaad in la haleeshiinayo qaacidadan alyaqiinu laa yazuulu bishak hoos imanaysa ee alqawaacid alfarciya ah waxay iyaduna leedahay laa cibrata lidanni albayini khata'u laa cibrata lidanni albayini khata'u way soo socotaa iyaduna xagga dambe ku keenaya laakiin dee waxaynu halkan ugu soo qadimaynaa tanay soo hoosgelaysa abwaabta ay aada iyo aada uga shaqaysana waxaa ka mid a ijtihaadka iyo qadaaga iyo fi lijtihaad wa fi lqadaa ayay aada uga shaqaysa ninkii mujtahidka hadduu wax ku dadaalo oo uu dabeetana arko in wixii hore uu fityooday ama uu sheegay ama uu ku socday u ahaa khata bayinan khata'u uu ahaa waxaa laga maarmaanaa sida sawaabka inuu raaco shaafici dee sidiisoo kale inuu jadiid iyo qadiim sameeyey wey marka qaadigiina waa la mid hadduu fuliyo xukun hore uu arkay inuu khata ahaa inuu ka noqdo wey waaya wuxuu moodayay waktigii salaadu inuu galay dabeetana khilaafkiibaa caddaaday wuu islaaxinayaa dib uga noqonayaa waxa uu moodayay biyaha halkan yaallaa inay nijaas yihiin inay daahir yihiin oo uu isticmaalay dabeetana inay nijaas yihiin baa caddaatay in markaa uu saxiix yeelo way cibaadadiisa markaa maalan qawaaciddan dhowr aynu soo marnay baa inoo iman doona waxaa ka mid a alihaaru fi lqurabi makruuh wa fii kayrihi maxbuub icmaalu lkalaami awlaa min ihmaalih man istacjala shay-an qabla awaanihi cuqiba bixirmaanih laa cibrata bidanni lbayini khata'u hal ilcibratu bisiyaqi alcuquudi aw bimacaaniiha shantaa qaacido oo aynu maalmahan soo sheeg sheegaynay waxa ay iyagu way iman doonaan oo way naga dambeeyaan tacaarud اlasli wاdaahir markaa waxaynu goorahanba soo haynay si aad u arkaysa mooyaane asal asal buu ka soo hadlayay asal shayga asalkiisii in loo noqonayo ama la eegayo ama walaslu fii kada kada inuu soo lahaa markaa haddii asalkii iyo daahirkii ay iskhilaafaan daahirkana waynu tilmaami doonaaye bal sida loo kala qadimayo kolba lakala kala horraysiinayo ayuu halkaa ku xusi doonaa wallahu aclam الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
tacaarud اlasli wاظaahir asalkii uu ka soo hadlayey iyo daahirka oo sida muuqato ah labadaasoo iskhilaafaya ayuu halkan ku xusaya asal in badan baynu soo sheegnay alaslu alcadam alaslu alibaaxa alaslu altaxriim saasaynu soo tilmaamayn daahirkuna waa sida markaa muuqata ee waxyaabo xoojinayana leh amhiladaana kusii caddaan doona waalaslu wadaahir mataa tacaaradaa fi lxukmi marka ay xukumka isku tacaarudaan iskaga hor yimaadaan fa fiihi taqsiimun ataa qayb baa ku soo aroortay oo waa la qaybinaya asalkii iyo buu ku yidhi iyo daahirkii markay iska hor yimaadaan xukumka dhexdiisiina iskaga hor yimaadaan waa la qaybinayaa oo qayb baa ku sugan afar qaybood bay noqon doonaa afar qaybood iyo markaa laba qaybood oo kale oo ah markay labada asal iska hor yimaadaan iyo marka ay laba daahir iska hor yimaadaan lixdaa qaybood buu isdabagelinaya marka halkaa fi lxikmati uu yidhi fi lxukmi wey sida sharaxuba u dhigayo amhiladiisii haddaba waxaa ka mid ah falaslu oo matala afarta qaybood waxa ay noqon doonaan markay iska hor yimaadaan in taradud uu yimaado ka raajixa ah oo markaa laba qowl baa ka soo baxaya masalan waxaa la leeyahay ma asalkaa raajixa mise daahirka marka taradudkaasi uu jiro had iyo jeer laba qowl baa masaa'ilka noocaasa soo gala oo culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin asalka qolyaha qaarkoodna daahirka labada masale halkaa ka soo baxa markasta laakiin tarajuxu yimaado ee sidii labadii daliile isqabsan jiray la kala rajaxo waxaa jaazim laga dhigayaa kolba kii la rajaxo ama asalka ha ahaado ama daahirka markaa waxau ku uhi alqismu اlأwalu maa rajaxa fiihi اlaslu jazman asalkii baa si go-aan loo rajaxay amhiladiisiina waxaa ka mida jamiicu maa taqadama fi اlfuruuc waa kaas wax alla wixii noo soo horumaray masaa'ilkaa hore oo waxaynu soo lahayn asalku waa sidaa shaygaa iyo shaygaasay isku qabsadeen markaa hebel baa qowlkiisa loo rumaynaya maxaa yeele asalkaa sida ahaa ninkii iyo afadii baa isku qabsaday tamkiinkii oo isagu waxa uu leeyahay si toosa dee afa igumay noqonin iyaduna maya waxay leedahay maya waan yeelay marka asalku cadamu tamkiin buu ahaa inaanay isu dhiibin sida awgeed isagaa lagu dhaarinay iyadiibaa waxa ay leedahay biilkii ima siinin ama wixii aan u baahnaa isagiina waa siiyey buu leeyahy markhaatina lama hayo asalku wuxuu ahaa inaanu siinin asalka saasaynu kusoo marayna amhiladaas waynu soo qaadanay kaa marka si go-aan loo rajaxo asalka amhiladiisii way soo dhaaftay waxa u yihi haddaba falaslu asalkii in caaradahu hadduu ka hor yimaado mujaradu ixtimaal ixtimaal suuragal un hadduu ka hor yimaado rujixa waa la raajix yeelay bijasmi lmaqaal hadalka oo go-anba dee waana taa iminka tusaalaha inayn afka ku hayno wey oo mael markaa iyadii leedahay waxba imuu siinin isagiina uu leeyahay waan siiyey asalku dee wuxuu ahaa inaanu siinin waa mid waxaase laakiin ka soo hor jeeda mujarad alixtimaal suuragal aan wax caddeeyo ama haalib yeela ama xoojiyo lahayn oo ah dee kol haddii ay wada joogeen ma laga yaabaa inuu siiyey muxtamil ma tahay inuu siiyey marka ixtimaalkaa daciifka ah oo ka hor yimid awgeed markaa aan adkayn asalkiibaa la haalib yeelay min kayri an yastanida ilaa sababin rajax ila alasl ay ilasl alqismu athaali qaybta labaadna ما يرجح فيه الظاهر جزما ظاهر كيبا يمكن الله قالب يليا واصلا موقته وأصل كيوا لقد تجيا ضابط كيسنا وحوي أن يستند إلى سبب سبب قوية أيو كتير سيء ظاهر وحوجس أو كفوجس أرنتي أصل كي هرا ليس كلمات ورجح الظاهر جزما سيدا موقتا الراعي كونامبا إن غدا هطوء هذا ظاهر كي مسندا مد لو تيريه شرعا من جهة الشرع للسبب هدي لو تيريه نصيب منصوبا حاليا ظاهر كي غالب لغا يليا هطوء نقضى شرعي نما مد سبب أدق تيرسن وحق الشرعي هان مركا لأيبه سبب ظاهر كو تيرسن يه سبب كاتان حوجي تصالات كسي قران دونتا مثل ذلك السركش ما هي كهري كهري النقر كالشهادة تعارض الأصل والرواية واليد في الدعوة وأخبار الثقة بالدخول الوقت أو بنجاسة الماء وإخبارها بالحيض وانقطاع الإقرار وانقطاع الأقرار سلام الخاتبة ماشي يمي وإن كان استقع مدعي هاي وحي وليه وان كل ليه مدعى عليه جينا وحول ليه يقوم لها أصلكم محوها ما إن كان وحلاه شيئاً أيه اللي قول ليه سينا اللي قول هين أصلكم محوها أستاذك تاين هنا وحبا اللي قول هين واحد سلاكيمي مسألة ظاهرة أو شرعي أهان مستند ظاهر كؤكته الصداع أو أهدى شهادة ده ساو قال لبضع مرخاتي كل هديه ينادين سبب كيبه حوجينيه وسبب شرعيه oo markaa masalada daahirkeedii uu ku tiirsanayo oo mustanada gaar asalkii waa laga guuraya waxaana arrinkii loo rumaynaya kol hadduu caddayn keenay laba markhaatiya muduci waa ka shahaada ka shahaada sidaa uu ku sheegay ila asalkii bay ka hortay riwaayadiina waa sidoo kale oo ninkii caddu riwaayaha markuu wax inoo sheego waynu qaadanaynaa khabarkaa uu inoo sheego waynu qaadanaynaa asalkii waa inaynu ka tegaynaa dee asalkii waxau ahaa waxaana inaanu jirin لكن كل هذول نكان إنه ورمي مستند شرعي ويان وعدل الرواية وركي سلقادنا يه وأنا لقول لكم إياه اليد في الدعوة مركن كلية هاي ركار كان إلا ولا قصصوا هاي الساعة مد بالله الذين أيه سيدا مد أيه الله الذين أيه مركا كاسال الله حكم إياه oo dee daahirku waxa uu yahay kan haya ee milkigiisa uu ku jira inuu leeyahay saasaa daahira akhbaaru tiqana iyadoo soo kale bidukhuuli waqti duhurkii baynu sugaynay dee waxaa asal ahayd inaan waktigu gelin asalkii waynu ka tegaynaa oo inuu galaynu ka soo qaadayna nin fiqaahi hadduu ina yidhaha waktigii wuu joogaa ama mu'adinkiiba dee uu ku dhuftay ila waa siqee la burmi mayside najaasatulmaa buu inoo sheegay nin fiqaahi waynu qaadanaynaa ruuxan dumarka ah xayd bay sheegtay ama in dhiiggii ka aqraadii ay dhammaatay duhrigii ayay sheegtay waxyaabahaasoo dhamme asalkii bay khilaafsan yihiin laakiin mustanad sharciyaba haystaan ka iyagaa la qaadanaya oo marka ay tidhaahdo saddexdii xayd way dhammaadeen ciddadeedii way go'day wey saddexdii duhri baa i dhammaaday ciddadeedii way go'day waaya taasina waa taa aw amase halkaa markaa haddaynu ku celinno in kadaa haddii uu ahaado daahirkaas musnadan mid loo tiiriye hadduu ahaado lisababin سبب با لو شرعا من جهة شرع با لسبب لو تيري مصيبة نوا اسكا وحا لغا مارنا يابا مسندا مصيبة اي منصوبا حالي وارن كاسوح النقضة من لتيري سبب لو تيري شرعي اهان وانت نبوا اسباب ظاهر كغالب يالي سو شرعي اصل كينك كحيني او سبب با لو تيري او سبب عرف آه عرف قسوكي وعادة يا عادة مركز سببك أو مثلا يكون وان نوضة أن يكون وان نوضة معه ظاهر كمعي سبا وحا عاضد قوى به شيء حوجي أو كبي أي الله سعلا سبب كي شرعي ها وين صار شيئني سبب كلا تشير أو عرفية أو حوجين كرا ظاهر كي كان قالب يالي أصل كي كان غالب يالي أصل كي أما وحبا راعي الشيء عن عرف باهين شرعنا هين لكن عابدة وحوتنا يوت المامية شيء قاسي إن أمان تظاهرك حكم كغالبية مثل ذلك السركش باستعمال السرجين في أواني الفخار بالكا سرجين كوا دوبا waxa weeyaan u neer digada oo sarjun iyo sirjin iyo sirjin kutuba luqada sida ay tilmaamayaan waxa weeyaan baashan digada la yiraahdo digadan xoolaha waxa loo isticmaalaa dheeriga marka la sameeyo dhoobadii ayaa lagu daraa fa yuhkamu bin najasa qad'an inuu najaasu ma laga soo qaadayo sababtuna waxa ay tahay sabab curfi ah meesha yaala ama ee ee muujinaya waa sabab curfi ah waxa la yaqaana saalka marka la sameeyo inta lagu daro oo lagu talbiiso way marka de asalku muxuu ahaa nijaas mise inaan nijaasayn asalku la soo dhaaf waxa laakiin meeshu yimid oo maanta in nijaasnimadiisa la xukumo keenaysa ee sababka curfiga xagga caada xagga caada ahaan isagana waxa uu noqon doonaa masalan waxa uu kugu mitaaleeyey almaa alhaaribu min alxamaam libdiraadi alcaadati bilbawli fiih biyo halkaa xamaamka markaa dee ka soo dareerayo sidaa iliiladaa u soconaya banaanka ah maxaa lagu xukumayaa nijaas ku dhacday haddaanad arkayn aanay isna bedelinna waa nijaasun baa la odhanaya maca daalika asalku sidaa mu ahayna daahirkun baa la raacay daahirkuna waxa uu sidan ku noqday dee caada ahaanba had iyo jeer la yskaga dhex daraa kaadida marka suulibaan dee madaa dee waktigaa hore aanay lahayn baa laga yaabaa gaara oo waxaa suuragala inuu qofka iskaga istijoodo biyihii iyo kaadii israaciyo saasay dee fuqahaadu leeyahay tusaalaha saddexaada uu ku leeyahay aw yakuuna macahu caadidun qawaa bihi waaya isaguna waxa uu noqon doonaa uu kugu misaaliyey ka masalati bawli dabya ashaa deeradaa misalkaayadeedoo kale meel ceela ayaad arkaysa iyadiioo ku kaadiday biyihiina markaa way isbedeleen inay kaadidan isla bedeleen iyo inay ku raagidda meesha ay ku raageen isla bedeleen labadaba waa suuragal asalkuse laakiin waxau ahaa inaanay markaa isbedelin asalkii lama raacine sida daahirkaabaa la raacay daahirkii wax xoojiyaana uu yaallaa bahashaa ku kaajaysaad arkaysa mas'alatu dabya dhowr jeer buu soo celinayaa waa taas kanbaa yar dhigaya ashbaahuna daahirkeeda oo markaad arkaysa iyadii oo ku kaadee wixii isbedelayna kadib aad u timid inay kuwa isla bedeleen unbaa daahir ah waa caadid qawi ah oo xoojiya daahirka waxaa kaluu kusii misaaliyey low akhada almuxrimu bibaydi dajaajatin waaxdanahaa sayda fafasada damina liana adaahir أن الفساد نشأ من ضم بيض الدجاجة إلى بيض meelo yar waxaad oranaysaa mala amtilada kuwa adag soo urursaday xataa kanbaa ka amtilo jilicsanayana qawaacid alaxkaam uu leeyahay cizudiin ibn cabdisalaam xagga amtilada sahlan oo isagu ayuu laakiin kuwani waktigan dambe mutaakhiriinta kuwa adag bay soo urursadeen oo bahashiibuu soo qaaday xabad ugxana buu soo qaado ugxantii kale ugaadhu ku dhex daray dee si xabahana ay uga hesho dee intay ugu fadhiisato ay u korisay u jebiso sidii dee digaagu u korin jiray oo kale markaa kuwii kalena way shaashoodeene uu ku dhex daray dee ugaadhaasi ay lahayd ilan ugaadhaasi waxay ugu fadhiisanaysaa ay u korinaysaa kuweedii unbay moodaysa xabadna waa kan u dhex geliyo dee ha ku dilaacaysa buu leeyahy markaa wixii oo dham way shaashoodeena way baabeen ninkii muxrimka ahaa waa lagu leeyay sida daahirka ah wuxuuna noqonaysaa asalku inaanu isagu fasaadin bu ahaa inuu fasaadiyo inaanu fasaadin asalku inaanu kharibin ba hay laakiin daahirku waa ku dhex daridan u magdhabaya alqism athaalith maa tarajaxa fiihi alaslu cala alasax labadan masalee soo socdaa waa labadii la isku khilaafsanaa taradud baa jira ma asalkaa talow xoog badan oo aynu raajix yeellaa mise sida daahirka ah markaa marba waxa raaj marba midkood baa sida asaxa la odhan doonaa waa raajix maanta waxa raajixa asalki wa daabituhu an yus an an yasnida alixtimaalu ilaa qawlin daciif ixtimaalkan ka hor imanaya asalka ayaa qowl daciifa ah waalasla rajixu asalkii raajix ka dhig cala lasaxi in zukina haddii la ogaado sababu lixtimaal ixtimaalka sababkan keenaya dacfuhu zuki haddii tabardaradiisa la ogaado oo arrinkan ka hor jeeda asalka ee ixtimaalka ah sababku ku tiirsanaya waa daciif waa daciif marka asalkii un baa la qaalib yeelayaa ixtimaalkana waa la tuuraya wax suuroobo weeye soomaaha waa la dhaafaya minhaa maalan amtiladiisu laa takaadu tuxsar buu ku yidhi way badan tahay waxaa ka mid ah alladii laa yatayaqanu najaasata walaakin